barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin koob iyo labaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shanta iyo barkii subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonaa nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dab khasaare geystay oo xalay ka dhacay suuqa degmada wadajir ee magaalada muqdisho inta qayba gubata waxaa waa shoobin miiska qudaarka oo dukaamo leh oo miis leh bacadlayaasha oo dharka oo waaweyn oo yaryar leh makiinayaal oo saliid leh oo cajiin leh intaasaa gubata qodobada kalead ku maqli doontaanna waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ku nool oo baabuurkiisa u bedelay xafiis ganacsi kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha dalkaasi u k boris johnson ayaa hogaamin doona maanta shir deg deg ah oo looga jawaabayo socdaalka dibadda ee dalkaasi gaar ahaana dadka dibadda kaga imaado waddankaasi sida xalay oo axad ahayd ay sheegtay haweenay u hadashay xafiiska ra-iisul wasaaraha goor hore oo axaddii shalay ahaydna dhowr waddan oo ku jira iyagu midowda yurub ayaa waxa ay xireen xuduudahooda ay la leeyihiin waddankaasi u k kadib markii dalkaasi uu xadiday dadka ka imaanaya koonfurta england si markaasi loo yareeyo faafitaanka xanuunka covid -ka dalka faransiiska ayaa sheegay in ay joojinayaan dhammaan dadka ka soo galo xuduudaha u k afartan iyo sideedda saac ee soo socota laga bilaabo axaddii shalay ahayd waxaana ay sheegeen inay xiri doonaan dhammaan dadka ku imaan jiray dhinaca wadooyinka kuwa doomaha iyo sidoo kaleeto tareennada iyo safarada cirka ah dhammaantoodba ninka noqon doona madaxa shaqaalaha aqalka cad ee maamulka madaxweynaha la doortay ee maraykanka ron clain ayaa sheegay in jawaabta uu joe biden ka bixin doono weerarkii dhinaca internet-ka ahaa ee lagu qaaday maraykanka ay ka qoto dheeraan doonto cunaqabatayn ron clain wuxuu sheegay in biden uu ka fakerayo wadiiqooyin badan oo uu uga jawaabi doono weerarkaasi oo looga shakisan yahay inay ka dambeyso dowladda ruushka burcadaan internet-ka ayaa u dustay qalabka kombyuutarada dhowr waaxood oo ka tirsan dowladda federaalka maraykanka iyo shirkado gaar loo leeyahay sidoo kale weerarkaasi ayaa saameeyey kumanaan shirkadood oo kale oo maraykanka laga leeyahay ilo ku dhow dhow madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in maamulka imaan doona ee biden uu diyaarinayo qorshayaal uu uga aargudan doono ruushka kuwaas oo ay ka mid yihiin cunaqabatayn dhaqaale iyo weeraro dhinaca internet-ka ah oo lala beegsado kaabayaasha dhaqaalaha ee ruushka aqalka looga taliya ruushka ee kremlin ayaa beeniyey inuu ka dambeeyey weerarka xagga internet-ka ah ee lagu qaaday dowladda federaalk ee maraykanka wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay uu dab baaxad weyn ka kacay suuqa wadajir ee magaalada muqdisho dabka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa soo gaaray ilaa salaadii subax ee saakay meelaha uu sida daran u saameeyey ayaa waxaa ka mid ah suuqa bacadlaha qaybaha elektroniga bakhaarada cuntada iyo qaybta dahablaha faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste
halkani waa suuqa weyn ee degmada wadajir oo xalay kowdii habeennimo ee saqdii dhexe ka kacay dab xooggan oo khasaare gaarsiiyey qaybaha kala duwan ee suuqaasi waxaana bas beelay meelihii ugu muhiimsanaa suuqa kuwaas oo ay ka mid yihiin qaybaha bacadlaha raashinka maacuunta iyo dahablaha dabkan oo socday ilaa waagu ka baryo ayaa ku sii baahay suuqa intiisa badan waxaana gudaha suuqa buux dhaafiyey qaar ka mida dadweynihii hantida ku lahaa suuqaasi iyo dad kaloo shacaba oo gurmad ahaan goobta u yimid iyadoo sidoo kalena dadaalada lagu joojinayay ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mida dabdamisyada dowladda hoose ee xamar iyo kuwa shirkadda isgaarsiinta hormuud cabdiraxmaan shuushuule waxa uu ka mid yahay dadkii ku sugnaa gudaha suuqa markii uu dabku halkaasi ka kacayay dabkan aniga usugoo meesha qaybta bacadlayaasha ka bilowday sida la sheegaya dukaan bacadlayaasha ka mid ah oo inay koronto ka qaraxda oo loo mariyey inay dad kaloo adiga oo iska ilmaha wax magarataa camal inay wax ku qabteen loo mariyey dabka halkaasoo ka kacay dabkii saw uu kacay wax dabdamis wax naf lama imaan wax adigoon kulli oo lamado laba degdamis camal oo adi hadda inay kan hurmud yihiin iyo inay ka degmad yihiin wax saas mooy degmooyinkan kaloo adig degmada la dirisinayay inkal wax saasaa imid dabkii sida uu socday korontada way shidneed korontadiiaa sii ballaarisay iyadoo lasdhla filanaayo degmadamayaasha oo gobolka banaadir wax oo imid ma lahan way imaan waayeen hadday imaan waayeen waxay danta ka libtay baalladii oo axmed daac in la soo kiciyo oo adig wixii lagu badbaadi kara lagu badbaadiyo si uuna xaafadaha u sii saamayn dadkii ku ganacsanayay suuqaasi ayaa intooda badan hantidooda ku waayey waxaana dabku uu dhaqso ugu faafay baqaaradii suuqa ugu muhiimsanaa wax oo ka badbaaday oo la sheegi kara ma jiraan dabka wuxuu bilowday toddoba saac iyo adiga labaatan camal ka soo qabiyo rubi oo bilowday ilaa hadda wuu socyaa dabka oo adiga saacadda aan ku qiyaas sagaal saac aan ku qiyaasay waa adiga muddo wuxuu socdaa laba saacadood saddexda saacadood camal ah inta qaybo gubata waxaa waa shoobin miiska qudaarka oo dukaamo leh oo miis leh bacadlayaasha oo dharka oo dharka oo waaweyn oo yar yar leh makiinayaal oo saliid leh oo cajiin leh intaasaa gubata sayid cali cabdulaahi calasow waxa uu ka mid yahay ganacsatadii hantidooda ku waayey dabkii ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir waxaana uu v o a uga waramay qaabka uu dabkani ku bilowday suuq hore dabka ka bilowday baarihii toddoba saac oo ka bilowday habeenimo oo ka bilowday bacadlo iyo meesha qaybta saacadaha oo ka bilowday wuu sii faafay degmadaan tagnay oo soo sheegnay aad uu sii faafay ilaa heerkaana soo gaaray marka dambe waa tahay mise qayba suuqa gubatay waxaa gubtay qaybta qudaarta qaybta waxaa gubtay saacadaha gubteen qaybta shoobinka gubteen qaybta waxaa gubteen bacadlaha ilaa iyo bangiga sii gaaray hadda waa qaybta kale bangiga waa la soo baaray qaybtanka ilaa wuxuu gaaray meesha hilibka xataa waa sii gaaray hadda waa sagaal saac habeenimo welina waa socdaa dabka ilaa hadda wuu sii socdaa waa sagaal saac habeenimo dabkana weli waa sii socdaa toddoba saac oona bilowday ilaa hadda wuu socdaa hal cagaf iyo laba dad misaan ay imaadeen wax debdebisay ama imaadeen waa imaadeen laba laba xabaa imaatay laba xabaa imaatay dabkan ilaa hadda wuu socdaa waa taa arkaysu dahdo wuxuu ka bilowday lama yaqaan hal bacadloo ka bilowday laakiin qaabka u bilowday mana qaano taliyaha booliska degmada wadajir saciid cali maxamuud ayaa ka warbixiyey qaybaha suuqa ee uu dabku sida xoogani u saameeyey xilli isaga iyo qaar ka mida ciidamada degmadu ay ku howlanaayeen deminta dabkaasi khasaaro aad u badan yahay suuqa markii laba laba qaybiyo qayb ka mida gubata aad u badan yahay khasaaruhu muddo wuxuu socdaa saddex saacadood ku dhow weli waa lala tacaalayaa weli dee si saxa ah looma joojin dabkii laakiin waa lagu guda jiraa in la joojiyo waa dhadhow yahad waa qaybaha kala duwan sida qaybta raashinkii bacadlihii shoobinkii ilaa saddex qaybahaasa ugu badan yahay dabka suuqa aad wuxuu yahay jiingado iyo meelo cariiri ah way geli waayeen inta badan waa la geli waayey hadda waxaan haynaa baallo oo dabkii lagu kala jarayo qaybta usan gaarin in laga gooyo qaybta dabka ku socdo marka hadda dabkii wuu soo koobmaya haddii aan loo heli lahayn khasaare waa sii badan lahay islan dadka xooluhu ka gubteen bal dareenkooda haddii aad cabirta
walahi aaday u dhibaataysan yihiin dad ganacsi lahay oo nolol lahay ayaa noloshooda waayey marka lama qiyaasi karo dareenkooda aad u adagya ugu dambayntii xirsi cabdulla nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wadajir ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan sababihii ka dambeeyey inuu dabka ka kaco suuqa weyn ee degmada wadajir suuqa gubashadiisu waa wax zaa'ida waxaa gubtay qaybo dhan oo suuqa ka mida oo sida raashinka dhinacii raashinka dhinacii ninka layidhaha bacadlaha suuqa ilaa toddoba saac ilaa haddana waa la deminayaa ilaa haddana shaqadu way ku socotaa wixii ilaahay keena hadda waa alxamdulilah haddana laakiin waa la dadaalaa ciidamadii degmada dhammaan kulli waa taagan yihiin waa shaqaynayaan ilaa suuq markuu gubtay ilaa hadda shaqadana ilaa hadda waa wadaan dhowr marna suuqan hore u gubtay bal dabkan waxa keenay maxaa kala socotaa wallahi ilaa hadda lama garanayo ilaa hadda lama garanayo laakiin insha allah waa wixii keena waa la ogaa doonaa haddii ala yidhaahdo laakiin hadda ilaa hadda qof sixi kartaa uma jirto ma ahan markii ugu horreysay ee suuqa degmada wadajir uu dab ka kaco waxaana jirtay in dhowr jeer oo hore uu suuqani sidan oo kale dab u qabsado hase ahaatee dabkii xalay ayaa ahaa kii ugu saamaynta badnaa iyadoo uu burburiyey inta badan dhismayaashii suuqa ku yaalay waxaana hantidooda ku waayey ganacsato fara badan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haatana dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay codadka awaale aadan iyo aamina afriik
axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
ciddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo ciddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo
Caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo. Canaawadi karo sabtiisa dhammaan walwali maayo. Wanaaganigo karaya waxyaalahu buuri maayo. Caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo. Canaawadi karo sabtiisa xumaan walwali maayo. Wanaaganigo karaya waxyaalahu buuri maayo.
haddaan wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaayin alow alow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaayin haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaayin alow alow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaayin haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna
wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso ayaa sameeyey hal abuur ganacsi oo ku cusub magaalada iyo guud ahaanba dalka kadib markii baabuurkiisa uu u bedelay xafiis uu dadka uga adeegto halkaasi ay adeega ka gataan amiin maxamed jaamac ayaa xafiiskani uga waramay iyo sida uu ku abuuray wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf anigu waxaan ku shaqeeyaa gaari taxi ah oo i ah xafiis bulshadana aan ku qaado markay noqoto dhinaca taxiga iyo markay noqoto dhinaca geynta eroboorka shaqada ugu weyn ku hayo gaarigana wuxuu ii yahay xafiis camal oo kaleeto maadaama aan dadkii ay igula soo xiriirayaan oo aan ku jarayo tigidhadii gobolada oo dhan iyo adduunka oo dhan qofku meel kasta uu u baahan yahay meel kasta oo adduunka uu ka rabo tigidhkeedana uu iga helayaa markii uu yimaado magaalada de markaa anu hadda aan joogo oo boosaasana gaarigii qofkii waxaan u geynayaa tashiilaad kale aan samayna waxaan geynayaa airbortkii oo kaleeto bal waxaad iga warartaa gaarigan iyo qaabka xafiiska uga dhigtay markii hore horta xafiis baan lahaa caadiya laakiin sabab badan oo aniga oo mashquulkaygu fara badan yahay baa keentay inaan markaa u fekero inaan u bedelo maadaama aan soconayo inuu xafiiskiina aniga la socdo taasaa marka keentay inaan gaariga sameeyo oo aan gaariga dhexdiisa ku shaqeeyo oo isaga ka dhigo xafiis tigidhadii lagu jarayo dadkiina lagu geynayo marka dadku ay kula soo xiriiranayo kale ma waxaa jira goob aad gaarigaaga dhigatid oo baakin aad ku cayiman oo dadku caana aad ku tahay oo halkaas kugu imaanayaan miyaa jidha qofku markuu badanaa gobolada dadku iga soo wacaan hadda ujeedada aan hadafka ugu horeeya aan u sameeyey oo dadka ula wadaagana waxaa weeye in macnaha intii layga soo wacay in ka badan ay dadku ay gaadho oo barnaamijka gaadho taasaa marka waxay noqonaysa qofku markuu isoo waco aniga gaarigayga waxay oo dhan igu jiraan olmoska combyuterkii gaarigu i dhex yaala waxay dhan qofka isagoo gobolkiisa jooga ayaa u diraya tikirkiisii dabadeedna isaga ayaa bertigaraysanaya isagoo gacantiisa ku jirto imanaya marka waa xor meeshu doonu mari karaa uu tagi diyaaradiisa raaci karaa laakiin dadka qaarkood oo u baahan tashiilaad oo aan safarada in fara badan gelin iyaga markay isoo wacaan waxaan samaynayaa tikirkii baan u jarayaa gacantaan ugu hayaa qofka markuu yimaadana meeshuu joogo ii sheegaya waa u geynaya goyntii tikirkana gaariga gudiisa weeye qaadistii anigaa u qaadaya xafiis guryihii ay joogeen ama maxaanaa meheradii ay joogeen ama hodheelada ay kusoo degeen ayaan ugu geynayaa qofkii marka isagoo aan gaari wadan ama taxi aan haysana dee erboorka waa la ballamaya maalinta la qaadayo dadka o dhan saasaan ku qaadaya ugu geynaya maxaa ku kala duwantihin marka dhallinyarada kale ee xafiisyada fadhiya ee tikidiyada jara ee magaalada boosaaso iyo adigoo gaarigaagu xafiis ku yahay wallaahi xaqiiqatan dee qof walba iyo tabartiis wey waxaa laga yaaba qofka xafiiska furtay inuu u hayo janis uu xafiiskiisa ku fadhiisto dadkiina ay ugu yimaadaan isagoo oo fadhiya waxaa keenaysa waa jaaniska uu isagu hayo maadaama anigu aan soconayo oo dhinacaan ka ahay dadkii tashiilaad ee safar u samaynayo dhinacna aan doonayo inaan ka faa'idaysto aan ka shaqeeyo iyo jaridiisii taas ayaa sababaysa inaan markaa anigu aan gaari gudihiisa ku shaqeeyo laakiin wax aan ku kala duwanaa ma jirto qofka gaariga wataana waa xafiis tigir goynaya kanna waa xafiistigir goynaya qof walbaana risqiisu leeyahay waxaad ii sheegtay inaad laba shaqo qabatid docda kalena aad tagsiila ka tahay magaalada boosaaso docna uu xafiis ku yahay marka labadaas shaqo say iskugu keenaysaa qofka hadee badanaa gawaarida waxay ku shaqaysaa markii layado qaybka tagsiga ama qofka waxweysaa kusoo dalbanaya dee markaa kusoo dalbanaya waa inuu ku furaya abkii aad ku shaqaynaysay markaad shaqadan kale haysid dee abka waad xiraysaa shaqadan kale ayaa qabanaysaa markii ay shaqadani kaa joogsatana tan un baad qabanaysaa boqolkiiba sagaashan sagaal dee in kayuu lagugu jiro laga qaadan maayo laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaaba inay shaqadan ku furan tahay mararka qaarkoodna shaqadan ay ku furantahay adigunba optionkii uun badiyey si aad u hesho noloshaadii u maaraysiyo nolosha qoyskaaga dadku xagee kaala soo xiriiraan marka telefoonkii telefoonada waxay igu qoran yihiin aniga dee gaarigayga waa ku dhegsay sikaradii laga helayey waxaana leeyahay bage ay caawiya trafil agisa ku qoran tahay ku qoran yahay marka isaga ayaan de dhigaa facebookana dee shaksi la yaqaano oo facebooka aada loo garanayo baanahay dadka anigu aan doonaya marka hore xiriirka ila lahaa oo dhan ay saaxiib la yihiin kaasaa ilaa toddoba kun oo qof ay ku jirto kaasaan u dhigaa kan macaawiyana waan dhigaa baraha bulshadana waan isticmaalaa dadka sidee u arkaan marka shaqadan ku cusub magaalada boosaaso in gaarigaaga uu xafiiska u dhexyahay wallaahi nin walba meel bay u joogtaa dadka u baahan in la saacido babadana ku imanaya dadka in loo bahna qofka isagu dee gaarigiisa wata tashiilaadkiisa wata xafiis kale iyo meeshii isaga u furanba u fudba uu tegi karaa laakiin dadka u baahan in iyaga gobolladooda jooga wixii la fahamsiiyo loo jaro tigidho la caawino la dhoofiyo lasoo celiyo lasoo dejiyo lala xiriiro mar walba dadkaas ayaa dadkaasuna way soo dhoweeyeen shaqada aanu qabanay maadaama anin culimo ahay jaanib oo aan dee shakhsiyaddii ammaanadeyda ay fiican tahay dhinacna aan shaqadii digaranayo aad bay usoo dhoweyen dadku dadku ay meel walba ay la hadlayaan oo imanayaan oo boodhkii gaariga ku dhegsanaa stikerka yar ay fiirinayaan akhriyayaan anigii su-aal ay weydiinayaan waana soo dhoweynayaan wayna tahnidinayaan dadku igu saacideen arintaas macaamiilla ifan dhacaysa macaamiil kuu siyaado oo ku khasban tahay waayo dad kalea baratay oo gobollo kale ah gobolladan tilmaamaya galwalla aan ahayn baa ku baranaya dad aan dadkii ahayn baa ku baranaya dad waa jiraan soo wacay ilaa hadda laakiin broseskooda oo afdifiisa noqoto iyo haddii ay safar noqotoba labadaba laakiin aan hadda ilaa birita safrayn laakiin asbuucaan ku jira oo isoo wacay anigoo gaariga wata dhalinyaro badan ayaa shaqalaan ka cabanaya oo dalka jooga bal dhalinyarada maxaa oran lahayd waxaa oran lahaa dee hadda anigu sameeyey gaari sax soconaya oo travel agencya dee iyaga laftirkooda ha sameeyaan tanna hadda waxaa mooda aniga barnaamijkan gaariga baa saa'ida mooyaane dadku maanta adduunka online baa wax lagu kala goostaa taas waxaan oran lahaa iyaga laftirkooda ha sameeyaan kuwa guryo lagu gadayo iyo kuwa maxaan rahdaa gaari soconaya oo guryo kala gadaya gaari soconaya oo maxaan rahdaa shaqooyin kala qabanaya markaana kusoo dhawaado xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan maxamed saalax ayaa markii ugu horreysay mugdigeliyey mustaqbalkiisa kooxda liverpool isagoo muujiyey inay suurtagal tahay in laga yaabo inuu ku biiro kooxaha real madrid iyo barcelona maxamed saalax oo waraysi bixiyey ayaa waxa uu sheegay inuu ka niyad jabay in kooxda liverpool aanay u gacangelin kabtanimada kooxdaasi kulankii ugu dambeeyey ee koobka riyaalada qaaradda yurub ee horaantii bishan disembar ay kooxdiisa la yeelatay kooxda michland ee dalka denmark saalax oo toddobaatan jira ayaa waxa uu sheegay in uu filayay in laga dhigo kabtanka kooxda kadib markii ciyaartaasi ay seegeen kabtanka kooxda jordan henderson iyo ciyaaryahanada ku xigay ee kale ahaa georgia vinaldam james milner iyo virgil vindyg hase yeeshee tababare yorgen cloba ayaa waxa uu ciyaaryahan trent alexander arnold u doortay inuu noqdo kabtanka kooxdaasi taasi oo saalax uu sheegay inuu ka niyijabay xaqiiqdii waxaan filayay in la iga dhigo kabtanka hase yeeshee waan ka niyijabay ayuu yidhi saalax saalax oo lix sano ka weyn ciyaaryahan arnold ayaa sheegay in isaga uu mudnaa in laga dhigo kabtanka kooxda waraysigana ayuu maxamed saalax sidoo kale kaga hadlay kooxaha real madrid iyo barcelona oo markasta lala xiriiriyo in ciyaaryahankani uu ku biiri karo ciyaaryahankan oo kooxda liverpool kusoo biiray sanadkii ayaa waxaa guulashiisa ay ka caawiyeen kooxda liverpool inay hanato koobka riyaalada qaaradda yurub iyo koobka horyaalka brimilega dalka ingiriiska waxaan u malaynayaa in real madrid iyo barcelona ay yihiin laba koox oo sare marnaba ma ogin waxa dhici doona mustaqbalka iminka waxaan diiradda saarayaa inaan kooxda liverpool kula guulaysto koobka horyaalka brimier leaga iyo koobka horyaalada qaaradda yurub mar kale ayuu yidhi saalax hase yeeshee waxa uu diiday inuu meesha ka saaro in uu kooxda ka tegi doono saalax oo qandaraaskiisa kooxda liverpool uu ku egyahay bisha juun ee ayaa mar la weydiiyey haddii uu cusboonaysiin doono waxa uu yidhi waa su-aal adag taasi hadda waxaan odhan karaa oo keliya intaasi ay ku jirto gacanta kooxda dabcan waxaan doonayaa inaan jibiyo taariikho hore oo kooxda liverpool ay dhigtay hase yeeshee wax kasta waa suurtagal mustaqbalka dhinaca kale ciyaaryahan marcos trum ayaa raaligelin ka bixiyey kadib markii calaamada casaanka ah la siiyey ciyaartii ugu dambeysay ee kooxdiisa bulushi mushladbakh ay la yeelatay kooxda hofanham markaasi oo canluuf uu ku tufay ciyaaryahan stephen borg ciyaaryahankan u dhashay dalka faransiiska osaddexaatan jir ah ayaa la siiyey calaamada casaanka oo toos ah daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad ee ciyaartii dhacday sabtidii oo labiyo hal looga adkaaday kooxdiisa kadib markii kaamirada vaarka loo yaqaano ay soo qabatay isagoo canluufaya ciyaaryahanka u dhashay dalka austriya ciyaaryahan marco trump oo ka hadlayay arrintaasina waxa uu yidhi tani ma ahan dabeecaddeeda mana dhici doonto mar dambe waxaan si qaldan uga falceliyey dhacdana dhex martay anigii ciyaaryahan kale iyadoo aanay ku talagal ahayn waana ka xumahay arrintaasi marcos trump ayaa waxaa dhalay daaficii hore ee xulkubadda cagta faransiiska lilian trump dhinaca kale kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada qaaradda yurub ayaa dhici doona caawa horyaalka brimier leaga kooxda banley ayaa waxa ay martigelin doontaan naadiga wolves kooxda chelsea iyo kooxda westhamna waa ay is arki doonaan dhinaca kale kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe haddii aynu eegno wasiir aadan dalka talyaaniga kooxda croton ayaa martigelin doonta kooxda barmacalcio yuventusna waxay la kulmi doontaa naadiga fiorentina sbain waxaa dhici doona ilaa lix kulan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan asasona oo aadi doonta kooxda elg valencia waxay martigeli doontaa naadiga zavia atletico madrid ayaa u safri doonta naadiga real sociedad kooxda heskana waxay martigeli doontaa naadiga labante barcelona waxay aadi doontaa kooxda real valodolid kooxda vilarealna waxa ay la kulmantaa naadiga atletic club dalka ingiriiska waxaa dhici doona laba kulan oo ka tirsan koobka loo yaqaano iyo fl kaabka brentford ayaa martigeli doonta naadiga newcastle arsenalna waxay ciyaar adag garoonka imaaraats kula ciyaari doontaa kooxda mancidi xubintii cayaarahana waa naga intaas
haatanna aynu wada aadno dhinacii heesaha dabacsan waxaan idiin soo qabtay heeska nagaadi codadka hibanuura iyo weliba cabdinaasir macalin siciid eebahow naxariiste
heesta nagaadi iyo fanaaniinta cabdinaasir macalin iyo hibanuure ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo